Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo dib u heshiisiinta Galmudug Cabdi Maxamed Jaamac Cabdiwaayeel ayaa maanta waxa uu magacaabay maamulka magaalada Duculey ee gobolka Galgaduud. Wareegto ka soo baxday xafiiska wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Galmudug oo lagu faafiyey bogga rasmiga ah ee Facebook ay ku leedahay wasaaraddu ayaa waxaa si toos ah loogu magacaabay maamulka cusub ee hogaamin doona magaalada Duculey ee gobolka Galgaduud. Wareegtadan ayaa u qorayd ku socota Axmed Cumar Jubur, ku socota Cabdulaahi Cilmi Calas, ku socota Siraaji Cabdi Cali Og Guddoomiyaha Gobolka Galgaduud Og Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Og Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Og Wasiir Dowlaha Wasaaradda Ujeedo magacaabis maamulka magaalada Duculey ee gobolka Galgaduud waxaa wareegtadan lagu yiri wasiirku markii uu arkay awoodaha uu siinayo dastuurka dowladda Galmudug markii uu arkay sharciga dowladaha hoose ee dowladda Galmudug markii uu garowsaday baahida loo qabo in la magacaabo maamulka magaalada Duculey waxa uu tixgeliyey aqoonta iyo waayo-aragnimada shaqo waxa uuna magacaabay Axmed Cumar Jubur guddoomiyaha magaalada Duculey ee gobolka Galgaduud waxaa lagu yiri labo Cabdulaahi Cilmi Calas waxa uu wasiirku u magacaabay guddoomiye ku-xigeenka magaalada Duculey ee gobolka Galgaduud halka Siraaji Cabdi Calina uu u magacaabay xogayaha maamulka magaalada Duculey ee gobolka Galgaduud. Wareegtadan waxaa lagu yiri haddaba waxaa la farayaa maamulka cusub ee magaalada Duculey in ay waajibaadkooda shaqo u gutaan si waafaqsan sharciga iyo nidaamka dowladda. Magacaabistanna waxa ay dhaqan gelinaysaa marka uu saxiixo wasiirku warqadanna waxaa ku saxiixan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee Galmudug Mudane Cabdi Maxamed Jaamac Cabdiwaayeel. Duculey oo ka tirsan deegaanada soo koraya ayaa ka mid noqonaya deegaanada maamulka leh waxaana la rajeynayaa in ay wax ku soo kordhiyaan howlaha muhiimka u ah bulshada magaalada Duculey ee gobolka Galgaduud.